waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali mahad warsame waxa uu ka mid yahay madaxda jaaliyadda ee dalkan australia gaar ahaan magaalada melbourne wuxuu aad uga shaqeeyaa arrimaha dhallinyarada mahad kusoo dhawow s b s
aad baa umadsantay xasan aad baan ku salaamaya adiga tiimka s b s na waa garta arrimaha ugu waaweyn oo dhallinyarada soomaalida ama caqabadaha haysta maxaad is leedahay waa yihiin wallahi dhalinyarada soomaalida iyo dhalinyarada kale australia jaalanjiyad badan oo jira ayaa un haysta muxuu ahaa waxyaalaha badan aan isleeyahay dhalinyarada ku dhaca waxaa kamid a xagga aqoonta waagay markay yar yihiin waxbarashada maadaama annaga faamiladeenu ay u badan yihiin faamilo aan aqoon ama luqadan ilmo wax ku baranayaan aan ulahayn haddaan ilmaha intay yaryihiin aan iskuulka laga caawin waxbarashada laga dhisin markay weynaadaan waxay u badan tahay dugsi sare dhammayn rabaan inay waxbarashada ka yara saaqidaan haddii saaqidaadaa timaadana waxaa ku xigta mararka qaar inay mustaqbalku ka hallaabo marka dhalinyaro badan oo fiicanna way jiraan waxbartay oo horumar sameeyey oo maaragtay jaamacadaha galay ama waxyaala kala barto farsamada gacanta oo kale ah haddana shaqeeya dhalinyaro kalena way jiraan waxoogaa yaro wareerayo sida nolosha dadka soomaalida u badan tahay wadamada galbeedkaba ayaa ayaa ka jirta australia waa gartay marka dhalinyarada carruurta intay yaryar yihiin oo kale haddii waalidku aysan ahayn waalid ama luqadii yaqaana ama ka caawin kara homewogi maxaa maxaa talaaho la siiyaa maxaa caawimaadahoo ama jaaliyaddu ama iskuullada ay u fidiyaan
wallahi waxaa aad aan ku talin lahaa waalidiinta iskuulo badan baa jira brivate ilmaha haddiisa iyaga caawini karin inay la raadshaan oo ay wakti siiyaan intay yaryar yihiin sababtoo ah haddii ay gaaraan yeer nine oo aysan dhisnayn dugsigii dugsigii dhexe iyo dugsiga hoose aysan aysan ilmuhu dhisnayn oo luqadoodii writing skillkoodii iyo akrintoodii iyo xisaabta basicgii iyo scienska basicgii si uusan especial xisaabta iyo adiga literacyga qoraalka iyo iyo xisaabta haddaysan aysan fahamsanayn ilmuhu ku adag tahay markay day soo gaaraan nine iyo ten waa casharadii waa soo adag adkaanaya waa casharo rasmiga weynaa waa la qaadanaya iyo eleven iyo two asma iska badaaba marka waalidka waxaan aad ugula tama intay yaryihiin ilmaha inay la raadshaan homeeksantaro badan baa jiro free ah hadda aniga waxaan ka shaqeeyaa hadal barnaamij waxaan hogaamiyaa social cohesion la yihahdo dadka soomaalida dadka afrikaanka loogu talagalay youthka homeexenter weyn baa ka furan hadal melbourne area ah way yaqaanaan soomaalida aagaas masaajidka mid baan aan nooga masaajidka arba arbac kasta lagu sameynaya sabtida mid baa kale lagu sameeyaa oo amsi ay ku sameeyaan iyo nimalaya tala wadaag waxaa kaloo jira homeyga fara badan iskuulada iskuulaadka lagu sameeyo waxaa jira muxuu ahaa kuwa brivate ah ay ilmaha geen karaan inay ilmaha inta yarihin wakti badan siiyaan siday markay usoo qaan gaaraan t teenage soo noqon rabaan dhalinyaronimada ay soo gasho firi qofka dusa aqoontiina ka dhisnayn dhalinyaronimada ay soo gashay dee qofka shahwad badan buu leeyahay markuu dhalinyaro soo noqonayo shahwadaa badan wuxuu u isticmaalay dhanka xun hadduusan dhanka fiican uusan ka dhisnayn way adag tahay hadda kahor istaadi aan sameynay xataa dugsiga qur-aanka culimmadu waxay leeyihin way ka tagayaan ilmihii ama dhib bay keenayaan saddex iyo toban afariy toban markuu gaaro hadduusan iskuulka ku fiicnayn galaas waxaa la geenaya iskuullada waa qaybsan yihiin galaasada ardada aan fahankooda fiicnayn ama faamilada burbursan ka yimi ama waalidkood dad daraaga isticmaala ay yihiin galaasa loogu talagalaa jirta marka ardayda kale waxbarashada ku adag tahay in halkaasaa la wada geeyaa marka cunug wuxuu la saaxiibayaaba ilmihii liitay oo aan waxbaran oo akhlaaqduna ka xumayd oo ka yimi gurya akhlaaqdooda aysan fiicnayn marka waxaa imaanaysa in dhaqamada uu soo qaato marka macalimiinta dugsiga qur-aanka waxay leeyihiin dhaqankii wuu la imaanaya dugsigii oo cunuga maqal la-aan hadallacaayo oon fiicnayn oo ereye aan wanaagsanayn ardadii kale iyo macalimiinta u isticmaalayaan marka definitely ilmaha intay yar yihiin waa in tacliinta iskuulka xoogga la saaraa siiba xisaabta iyo qoraalka iyo akrinta qoraalka iyo akrinta basigooda hadday ku fiican yihiin tacliinta ma dhibayso waa gartay madow kelmadaada waxaa ku jirta ama hadalkaaga hadduu cunugu ka yimid qoys burburay dabcan waxaad ula jeedaa baan malaynayaa qoys matalan aabbihi usan la joogin hooyada keliya marka caruurta korintooda iyo waxbarashadooda saameyn miyay ku leedahay in qoysku dhan yahay oo hooyada iyo aabbihi wada joogaan iyoynaysan wada joogin aad iyo aad hundred percentage carruurta hadda dhibaatada qayb ilmaha soomaalida waxaa ka imaanaysaaba faamille xataa wada jooga ayaa aabbayaashu ilmaha wakti mar siiyaan aabbuhu hadduusan ilmaha waktiga siin especial dadka inta badan dhibtan oga imaanaysa wiilasha u badan wiilashana waxaa keenaya dee aabbihii baan inta badan waktiga siin marka waxaa laga yaaba faamille hadda wada joogaba in culeys uu ka imaanayo aabbihiioo ama dee full time shaqeeya inta badan aabayaasheenu taxi ay wadaan taxi wada ama ubo wada oo saacado badan shaqaynaya oon ilmihii aan wakti siinin marka qaarna hadduu wakti helana ay uu maaragtay saaxiibadii iyo meelaha makhaayadaha soomaalida iskugu tagaa restaurantyada iyo halkaa cabaar kusoo sheekeysanayo arrintaa culayskeeda leedahay marka dhib weyn iyagoo wada jooga ayay dhibtaayay jirtaa waxna keenaya ilmihii hadda inta badan waxa xanaanay hooyooyinkii aabayaashu halkaa waxaa malaysaa aabayaal way jiraan ilmihii hooyii aaba wada shaqaynaa ilmihii la socdaan waana inta badan faamilada guulaysta waaye mujtamacii marka aragta ilmaha aad u fiican kulli waxaad arkaysaa aabihii baa dhinac socda hooyadii la shaqaynaya hooyadii aaba haddii kala tagaan arrintu waaba sii adkaanaysaa burbur xoog laa jira laakiin marka hore ilmihii aan ka hadlayay waxaa ka mid ahaa ilmaha wadankan australiyaanka ah oo communitiyada australia dhan ka kooban oo waxaa jira dee dad waxaa jira draaga isticmaala dad waxaa jira social economic burbur meelo burbura ka yimaada ilmahaas dadka ilmahay dhaleen baa iyaga laftooda ka hadlaayo aan ahayn soomaalida ayaa galaasada marka iskuullada sharci waxaa jira ilmaha in iskuulka ilaa toddobiy toban sano iskuulka lagu hayo marka iskuulka ma erigi karo waxay u abuureen galaasa hoose oo lagu hayo xilliga iskuulka oo at least maaragtay bal wax uun adaabtooda iyo waktiga xataa maaragtay lagu hayo taasay ilmaheen inta badan tagaan waxay u tagaan akhlaaq xumo maa ilmaheenna waxay u tagaan aqoontii oo liidata marka qofka dee aqoontiisa liidato ardadii kaleo galaas ku qaqashaadaya soo ma waa aan ka gartay baran karin waa gartay marka een, dhallinyaradu markay koraan oo dugsiyada sare ka baxaan ama qaarkood jaamacada ka baxaan shaqa la-aantu aad bay ugu badan tahay baa la dhahaa dhallinyarada soomaalida ee guud ahaan dalkana markaa fiirisid shaqa la-aantu runtii ma badno five percent iyo four percent laga hala laga hadlaa barnaamij aad shaqa isku daydeen inaad ugu abuurtaan dhallinyarada soomaaliyeed baad qayb ka ahayd shaqa la-aanta badan ee dhallinyarada soomaalida maxaa keenaad isleeda wallahi waxaa keenay marka hore niyahow ciladna way jirtaa ardada jaacadaha dhamaysta hal arrinna way jirtaa oo dhaqankiina haddana ka imaanaysa ilmaha intay hadda waalidka waa ka wacyigelin arrintaas waalidka inay indhaha ku furaan baa fiican waalidiinta fiican oo dadaalaya waxay sameeyeen ilmihii intay yaraayeen ama dugsiga sare dhammeyn rabeen ama jaamacadda ay dhiganayeen ayay waxay u diideen shaqo baarteena inay sameeyaan oo waxaa la yidhi waxbarashada xoogga saar oo maarata librariga intaa fadhiiso oo ha shaqaynin annaga kuu shaqaynin arrintaa waxay kaliftaa markay jaamacadda dhammeeyaan oo kale in dadkii de work experience ma leedaha laleeyahay xataa ma work experience maadadiisa ma aha hadduu injineeriya ahaa injineeriya lagama weydiinayo lakin weligaa ma soo shaqaysay qofka hadduu weligii soo shaqayna walaal team uusan team works bay yaqaan si teamka loo wada shaqayn lahaa dadka si loola macaamilayo ku adag tahay arrintaas lafteeda qayb bay ka qaadatay inay dibdhac nagu samayso dhalinyarada inay shaqo helin hadda laakiin waxaa malaysa arrinta in lagu baraarugay oo waalidiinta iyo annaga lafteenna aan ka shaqeyno dowladda saan muddo aan ula hadlaynay hadda ganacsatada culays lagu saaray oo dhalinyarada waxaa kalada ay ka wada shaqaynayaan meelaha een, cunooyinka isiyadoo kale meelaha macdonaldoo kale een, supermarketyada een, sida colsio kale iyo walwood iyo dhalinyaro badan oo hadda soomaali oo dugsi sare dhiganaya ayaa wiigii maalin ka shaqeeya een, kuwa jaacalaa dhigtana way ka shaqeeyaan een, wiigii laba maalin saddex maalin way fiican tahay qofka xataa biniaadanimada ku baranaya dadkaas ula macaamil guryaheena inta badan waxaa dhacda ilmaheena waxaan ku korinaa qaab la yidhaahdo ee maadaama aan nimi dhul aan dhaqankeeni lahayn dadku waa baqayaan waalidiinta badan ilmihiiba intaa prot- protection u sameynayaan halka aan aadin waxa aan samayn waxaan aan yeelin ilmihii waxay badanaa kasoo saartay ilma aan isku kalsooneen confidentigooda uu yaryahay waxbarashada si ay u fakirayaan iyo mustaqbalka inuu inuu ka gaaban yahay mujtamacyada kale laakiin hadda shaqooyinkaas sidee dhex galaan oo dugsiya sare iyagoo dhiganaya maalin wiigii sabti oo kale ay shaqo aadaan dadka sida loo shaqeeya baranayaan sida nolosha u- u adagtay ogaanayaan Een, hadhowdina ninka ganacsadaha oo kambaniga leh ama uu shaqada u doonanayo qofkaas de qofku waxa kahay soo shaqeeyay dad lasoo macaamilay inuu yahay arrintaa marka xasan hadda waxaa malaysaa shaqadu inay dhalinyarada waxbarta inta badan shaqada helayaan hal maadaa xoogaa yar businesska areada wax wax dhibaato ka jirtaa laakiin hadda engineeri oo kale statekan oo kale aan degannahay melbourne victoria dowladdu waxay soo rogtay dadka businesska ah oo infrastructure ka dhisaya waddooyinka iyo kontraadaha ka qaada dowladda waxaa la dul saaray inay ilmaha afrikaanka shaqaaleeyaan dad african community oo dhan baa culays ku yimi arrintaas ah oo qaabilsan een, unemployment oo behind ah ilmihii ilmo badan oo akhlaaqdooda xun tahay oo een, systemka dalka ku xadgudbay kuwo badan oo xabsi aaday marka iyadoo taa laga duulaayo dowladda culays bay saartay injin- kam- een, kamariyada waddooyinka dhisaayo infrastructureka waddanka dhisaayo inay computer ka dhigaan ilmo africa ina shaqaalay marka halkaa waxaa malaysaa shaqada xagga injineeriya oo kale hadda inay arday badan oo baratayda way jirtaa inay especially wiilasha ay soo fiicnaanayso i t ga soo fiicnaanayaa maadada businesska umalaysaa iyo banking sectorka iyo areas inaan weli culays naga saarayn Waa gartay.
finance-kana badanaa shaqa waa helaanba isbitaalada oo dhan iyo caafimaadka sectorka hal sektarka inta badan qaadata waa gartay mahdow waxaad maqalnaa marmar xubno ka tirsan jaaliyadda oo aada uga cabanaya bahalka maandooriyaha la yidhaahdo ay mararka qaarkood dhahaan dhalinyaro badan baa ku jirta oo soomaaliya ma dareentaan arrintaas ma jiraa barnaamijyo aada ugu tala gasheen maxayse tahay dhibaatada maandooriyaha la xiriirta oo oo dhalinyaradu ay galaan
waa jirtaa dhalinyarada hadda waxay haysataa way jirtaa dhalinyarada aan ku sheegay waxbarashada ku feelgarowday ama ama ama ama ku feelgarowday muxuu xagga shaqada helitaankooda qayb especially kuwa dugsiyada sare ka dhacay jaamacadna aan aadin shaqooyinka lebarkana aan gelin way jirtaa inay qaybtooda ay galeen daraag marwaanaha inay bilaabeen muxuu aha inay daraagyo kale nooc kale ay galeen arrintaas way jirtaa hadda waxaan soo wadnaa barnaamij afrikaanka african developmentation project barnaamij la yidhaahdo oo sideed milyan oo dollar ay ugu talagashay stateka ayaa qayb ka tirsan daraagada iyo alcoholka inaan inaan kala dagaalano ay ku jirtaa fanina waxaan rajeynaynaa xaafadaha soomaalida ku badan tahay ee northern suburbka sida heidelberg area iyo iyo western suburbka northalbon iyo palamenton iyo kensington meelaha dadka soomaalida u badan tahay in la keeno nagala shaqeeya ayaan culeed saaraynaa oo rehabilitation dhalinyarada waxaa dhex gashay loo raadsho kuwa kale laga wacyigeliyo iskuullada hadda dhigto iska ilaasha arrimaha daraaga hadaa ma dhex gasho midda kale ana dadkeena ciladka loo jitaayo macalwaalidka in laga wacyigeliyo markii ilmuhu ay khalad sameeyaan waa la deeriyaa waa la sii eriyaa waa la asuleedgareeya arrintaas aniyahow xal ma keento waxaa fiican in ilmihii lala raadsho caawinaad oo la saboor garayo markay waxyaalaha dhex galaan sababto dee marka horeba annagaa fiirsanayn markay raraayin soo kacayeen annagoo dadaalayna ayaa haddana dee aqoontii iyo tabartii oo yar iyo faamiladeena ballaaran iyo wada shaqayn la-aan aabbaha iyo hooyada ayaa waxay keentay in ilmuhu ay waddada khaldan ay qaadaan maadaama ay aan qayb ka ahayn dhaqankan iyo sistamkan aan fahmsanayn inaan la shaqayno caawinno oo wixii ka saari lahaa waxaan laga caawiniyo laakiin haddii la yidhaahdo deeraa tahay daraagiistaa tahay ankulistaa tahay way ka sii daraan riseejada la sameeye dhan waxaa muuqanaysa in ilmuhu ay sii baaba-aan xabsiyada sii galaan qofka uu ka sii daro marka way jirtaa culeyskaa ugu jiraa culeys aad u ballaaran hadda aan dhihi karno abademic waayo khatar weyn baa jirtana ma aha oo dhalinyaro badan oo fiican baa jirta dhalinyaro qaybna waxyaalaha kale way jiraan haddana barnaamij nooca soo wadnaa waxaan mar walba mar walba xasanoo laga maarmeyn in waalidiintu ay ay la shaqeeyaan hay-adaha caawinaya cid kastoo caawinaysa sababtoo ah communitygu ma samayn karo keliya shaqo ma qaban karo ama hay-ad service samaynaysa ma samayn karto ilmo kasta iyo qof kasta qofka waalidka u ahaa ay hadduusan la socon uusan taakuleen siinaynin sababtoo qofkaan anaga hadduna hadda hay-addan u shaqeeya hadduna yimaado oo aan caawinno dee markuu naga tago gurigii buu tegayaa waalidkiis buu ku xiran yahay marka waalidkii anaga haddaan wada shaqeyno laakiin waxaa imaanaysa in qofkaan rehabkiisii iyo maaragtay laga laga shaqeeyo arrinta daraaga ilmaha waxay u keentay in badan mental health xagga xagga maskaxda ah dhimirka ayaa ku badan dhalinyaradana qayb oo ay ka qaadeen daraaga ay isticmaaleen marka in aan ka wacyigelinno kuwa yararna waa loo baahan yahay oo loo sheego dhibaatada uu leeyahay sababto hadda dhalinyarada isticmaasha qaybta waxay kuleeyihiin haddii waagaan yarayna laga wacyigelinana loo sheega dhibta uu leeyahay si fudud baan ku bilownay oo maaragtay dhalinyaranimo ah si sigaarka kale lagu bilaabo xasan waad garanaysaa atastigarayn marwaanaha saasay ku bilaabeen markii dambena dee waa la qabsadeen haddana ilaa ay ama dambiye ku galeen ama xabsiye ku galeen ama ay ka laaban laayeen bay taagan yihiin marka inaan kuwa kalena aan ka wacyigelin walacad kuwa fiican baa jiro kasoo baxay kasoo laabtay inaan iyaga isticmaalno ay la hadlaan yararka soo kacay sababta anaga mar walba yararkeenaa badan faamiladena productionku waa waa badan yahay dhalmada marka ilmaha yarar baa badan soo socda mar walba imaanaya waa gartay inaan la hadalno oon maarata ka wacyigelino loo baahan waa gartay marka waxaad tilmahdow in waalidiintu ay doontaan adeegyada jira waa lagama maarmaan oo dowladda ama hay-adaha laakiin dhanka kale jaaliyadda laftigeeda ama ururada ka jira in laftigooda ay u sheegaan waalidiinta in adeegya noocaas jiraan soo mas-uuliyad idinka iyo iyo jaaliyadaha kale jirayna saaran maaha aad iyo aad aad iyo hadda waa soo wadna hadda waxaan islenahay barnaamijka african project waxaan u codsanay hay-ad la yidhaahdo wises oo oo rehabilitationka aada u samayso ku fiican hadda aniga westi westi westi melbourne magaalada qaybta galbeedka dhowr dhalinyara unkay soomaali iyo waalidkiina waan kaxeey waxaan la shaqeeya haddana waalidku ilmihi waxta rehabilitationka ma dhamaysanayo haddaan waalidka la socon laakiin hadduu waalidka la socdo dhahay look up ama hooyo khaladkan woo dhacay maarata waxaan waa dhex gashay wax dhibaata a male waad ka fiicnaanaysaa laakiin dee waddada uga fiicnaa aan ka wada shaqayno xataa hay-adda waxay ku leedahay ilmahaas way way guuleysanaya ilmahaas bishalay ka yimi dadka dhaqanka ah dadka soomaalidoo kale carabtaoo kale suudaantoo kale sida suudaan nimanka la yidhaahdo ka yimi faamilada traditional society baan loo yaqaano dadka dhaqanka isku xiran oo faamilada ah oo oo qabaa'ilka ahoo haddii aysan waalidku la shaqaynayn bay yidhaahdeen way adag tahay ilmihu inuu laba maalin buu noo imaanayo maalin saddexda arki mayno sida ilmahan kalo cadaanka ama aha ama heshiyaanka oo kale dadka individual society la yidhahdo ma aha dadkeenna marka waalidkii hadduusan ilmi la socon ma ma horumar ma sameyna marka barnaamijka hadda wise laftiisaan rabnaa inaan melbourne iyo kensington iyo areas society ku badan yahay iyo meesha la yidhaha hedelberg inaan iyaga laftooda xafiisyada ay ka furtaan aan ka codsanay oo ay yimaadaan oo ay dhalinyaradii dhalinyaro la shaqaaleeyo oo maaragtay dhalinyaradaas marka ay soo xareeyaan dhalinyaradan u baahan rehabilitationka waalidiintiina markaas ay la shaqeeyaan insha allah
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali